dadkaas cid ay sugayaani ma jirto qayladhaan badan baad maqlaysaa aad baa loo qaylayaa dadkii ha la soo gaaro waxa la siiyo ficlan jazaarnimadu ma fiicna waa waxbaa la soo gaarsiiyey gurmada laakiin dadkan shalay arkayay caqabado aada u badan baa haystay oo culaysa oo dhibaato ah hoygu ha ugu liito raashinku ha jiro musqulo ma jiraan ilaa intaan soo maray waana deegaanka o dhan waa sidaas waa wax soomaaliya o dhan ka taagan qoys dhowr iyo toban qofa oo buul yar ku jira oo kii kale iriddu saaran oo reerkii ku wada dhammaystiran yihiin oo musqusha ay noqonaysa inay dadku bannaanka uga baxaan waxaa kaloo dadka ciqaab ku noqotay dhul baa la ysku imtixaamay dadkii noocaasaa meeshii dowladdu dejisa waxay rabaan dad inay yidhahdaan annagaa iskale waanu sheegnay shalay dadkaas kuwaan dhoomle ku arkayna waanu sheegay kuwa meel kasta joogana waa loo sheegaya dhulka ilaahay baa iskale dowlad baana mas-uulka ah dhulkan la leeyahay waa la wada beeran ee dadka lagu ciqaabaya beer ba yahay oo beeraan waxba ka jirina iyo cagaftan ordaysa dhulka bannaynaysa war goormaan goof gaadhnay xageebuu goof ka jiraa dhul seeloon weligiiba beerna ka bixin geedna ka bixin baa laleeyahay beer ba yahay oo dadkii lagu ciqaabayo waxaan rabaa inaan baaqu soo jeediyo hay-adaha dowladda iyo kuwan deeqda bixinaya iyo qofka kuwa muxsiniinta ee ganacsatada war dadkaa ha la gaado oo kii hal musqulo qodi karaa ha qodo oo kii buulka intuu ka damiyo u kala waasicin karaa ha loo sameeyo hay-adaha ay khusaysana bal ha la dedejiyo dadkaas barakacayaasha ah ee soo caydhoobay ee hadda weliba sadaqada ay ku baxayso sidii wax loogu qaban lahaa guryaro loogu dhisi lahaa hawshaan aan kulligeed gurmad ugu wada samayno dadkaas way dhiban yihiin dadka sheeganaya dhulkana in la qaqabto la xidhxidhay u baahan yihi dhulka cidi ma laha cidi ma laha cidi ma laha ilaahay baa iskale dowladdaa mas-uulkaa qofku intuu degan yahay buu ku leeyay beeraan jirina beer maaha qabiil baan loo jeedin qof baan loo jeedin waa wax caamoo guudoo laga hadlayo dadka dowladda u shaqeeyaay ha ilaaliyeen ixtiraamka iyo xuquuqda ay ku leeyihiin dadka mujtamaca shacabka oo ha loo fudaydiyo shaqooyinka looga baahdo gaar ahaan dadkaas aan ku soo maray shalay ee abaaraha ay dhibaatada u geysteen wada shaqeyn la-aan sistamka ka muuqatana qayb bay ka ahayd duruufta haysatay waxyaalahay dadka ku cabanayeenna waxaa ka mid ahayd haddii xataa wax la keeno inaan siday tahay loo wada gaarsiinin ee habeen la qaybiyo kuwa magaalada ka tegay wax la siiyo war dadka xalaal iftiin baa la qasaa wax kasta oo dadkaa la gaarsiinaya maalin ha noqoto oo ha loo wada joogo